ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa saddexiy tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo isniina barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo weli halkooda ka sii soconaya iyadoo tobannaan ruux ay shuhada iyo dhaawac noqdeen saacadihii lasoo dhaafay nusratul islaam walmuslimiin oo fulisay weerar askar badan looga laayay ciidamada xukuumadda burkina faso tirada dadka ku dhimanaya dabka kubaahaya maraykanka oo kor usii kacday dowladda talyaaniga oo xabsiga ka sii daysay maxbuus oo horey ugu codsaday maraykanku inay u xirto diyaarad ay leedahay dowladda nigeria oo dad shacaba ku xasuuqday gudaha waddankaas sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sideeba maraykanku hub ahaan ugu adeegsanayaa gurmadka la geeyo qisada go'doonsan kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goor dhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqeymaha iyo dagaalada yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza ayaa weli halkooda ka sii soconaya iyadoo saacadihii ugu dambeeyey ay tobannaan ruux shuhada iyo dhaawac noqdeen haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta isniin ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol lixdan iyo shanaad oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda iyo maamulka saynada yuhuudda uu wax badan ka bedelayo duulaanka uu ku qaaday waqooyiga marinka khaza kadib khasaarihii xooggan ee kasoo gaaray beit xanuun haddaba aan ku horeyna duqeymaha ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay marinka khaza ka geysteen saacadihii tegayee maanta duqeymo kala duwan ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo weli halkiisa kasii soconayo dulmiga maamulka yuhuudi ee ku aadan waqooyiga marinka khaza madrasatu salaaxuddiin oo ku taala magaalada khaza maalmihii lasoo dhaafay inay ku hoyanayeen dad barakacyaal ayaa waxay ciidamada yuhuudu ka geysteen duqeyn bahalimaha ay ku shahiideen afar ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan guri ku yaala xaafadda shajaaciya ee waqooyiga magaalada khaza duqeyn kale oo ay ciidamada yuhuudu ka geysteen waxaa ku shahiiday shan ruux oo isku qoys ahaa kuwaasoo ka mid ah barakacyaasha reer khaza ee u soo barakacay magaalada khaza halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan dadka shuhaadada iyo kuwa dhaawacyada qabaayana waxaa la geynaya isbitaalka almacmadani ee ku yaala xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza halkaasoo lagu dabiibaya dhaawacyadooda qaar ka mid a dhakhaatiirta caafimaadka isbitaalka ayaana waxay sheegeen in dhaawacyada qaar ay halis ku sugan yihiin wax yar ka hor duqeynta ka dhacday ashajaaciya waxay ciidamada yuhuudda duqeeyeen dabaq ku yaala deegaanka safdaawiya ee magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo du fara badan isku imaatin ay ku sugnaayeen muwaadiniin falastiiniyiin ah oo ku taala xerada shaadiya oo xerada ugu weyn ee marinka khaza waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqeyn xooggan oo xagga cirka ah waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii dhaawaco kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan gantaalle xooggan ayay sidoo kale ku garaaceen ciidamada yuhuudda magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiidiyay dad badan oo shacab ah halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleedu fara badan dad badan oo shuhaadah ayaa waxaa laga soo saaray burburka dhagaxaanta hoostiisa kadib markii ciidamada yuhuud ay duuqeyn xoogan ka geysteen xerada nuseyraad ee dhacdo bartamaha marinka khaza saacadihii lasoo dhaafay maanta duqeyn kaloo aad u xooganaya ciidamada yuhuud ka geysteen xaafadda daraj oo ku taala bariga magaalada khaza waxayna warar ku sheegayaan duqeyntan ay ku shahiideen dad badan oo shacab riid ah halkii dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale toogasho geysatay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jirta ayay sidoo kale ciidamadii yuhuud ka geysteen xerada shaadiya ee galbeedka magaalada khaza madaafiyada goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuud ku garaaceen isbitaalka alcawda ee ku yaala deegaanka talla zactar ee xerada jabaaliya sidaasi la mid ayay ciidamada yuhuuda duqeymo xoogan oo xagga cirka uga geysteen deegaanka almiiraaji ee ku yaala magaalada rafax ee dhacday cirifka fog ee koonfurta marinka khaza duqeymo sidoo kale ay geysteen taangiyada yuhuudda ayaa waxay ka dhaceen xerada jabaaliya waxaana halkaas ku shahiidiyey dad badan oo shacab rayd ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale waxaana halkaas ku shahiidiyey dad badan oo shacab rayd ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan agagaarka taawarka almuqaabaraad ayaa waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen dad shacaba oo halkaas iskugu yimid waxaana halkaas ku shahiidiyey dad badan oo shacab rayd ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan wararka ka imaanaya marinka khaza waxay sidoo kale sheegayaan in maamulka dulmiga badan ee gumaystaha yuhuudda uu weli halkiisa kasii wada beegsiga dumarka iyo carruurta reer khaza iyadoo ay kooxaha ka shaqeeya gurmadka reydka ee maalin walba u taagan daadgureynta dadka shuhaadada iyo kuwa dhaawacyada qaba ay sheegeen in duqiimaha ciidamada yuhuudda ee shantii maalmoodii lasoo dhaafay ka dhacay qeybo ka mid ah marinka khaza ay ku shahiideen toddobaatan carruur aan waxba galabsan kuwaasoo idaadoodu aad u yaryar tahay sidoo kale agaasimaha qaybta caafimaadka qaliinada ee magaalada khaza ayaa waxauu sheegay in sanadkii dhammaaday iyo labada kun afar iyo labaatanka ay diiwaangeliyeen in ka badan afar kun iyo shan boqol oo xaaladood oo goosmaha lugta ah kuwaasoo ay ku fuliyeen ka badan siddeed boqol oo carruur ah iyagoona laga goonaya lug ama gacan iyo afar boqol iyo konton dumar oo iyagan kuwaasi la mid ahaa muuqaal kooban oo baayiyey telefishinka aljaziira ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa xaaladda adag ee ka jirta isbitaalka lendanuusi ee ku yaala waqooyiga marinka khaza waxaana muuqaalka laga dhaahan karaa heerka uu leegayahay khasaaraha iyo burburka baaxadda leh ka dhashay duqeymaha ay geysteen ciidamada dulmiga badan ee maamulka gumaystaha yuhuudda sidoo kale muuqaalka laga soo duubay gudaha isbitaalka elendunis ayaa waxaa lagu arkayaa qaybta gargaarka deg deg oo ay ciidamada yuhuudda madaafiicda goobta ku garaaceen saacada ka hor muuqaalkani iyadoona u muuqanaysa in halkaas lagu kordumiyey dadkii ku sugnaaya iskugu jiray bukaanada iyo dhakhaatiirta isbitaalka daawooyinkii yaalay ayaana waxaa la arkayay inay kala daateen oo ay isku dhex yaaceen waxaa sidoo kale muuqaalka lagu arkayaa sariirihii iyo goobihii ay ku jiifan jireen dadka bukaanada oo aad u burbursan kaamidmaanka duubaya muuqaalkan ayaa wuxuu markaana aadayaa dhanka dabaqa saddexaad waxaana halkaas laga soo duubay oo laga arkayaa xaaladda adag ee ka jirta iyo saameynta ay dadka halkaasi ku sugan ku yeesheen goodoonka ciidamada gumaystaha yuhuudda wariye ka tirsan aljaziira ayaana waxuu sheegay in halkaas ay ku sugan yihiin labaatan saddex ruux oo iskugu jira dhakhaatiir iyo bukaano isagoona sheegay in halkaasi ku goodoonsanayeen in muddo ah islamarkaana ay la kulmeen duqeymo xoogan oo xagga cirka ah waxaana ka soo muuqanaya muuqaalka dadka ku goodoonsan isbitaalka oo halkaas ku diyaarsanaya waxay cunaan oo nolosha ku ceshtaan iyaga iyo dadka bukaanada ah waxayna biyahaan u isticmaalayeen faleembooyinka yaala isbitaalka ee daawo ahaan loo isticmaalayey kadib markii uu ka dhammaaday guud ahaan biyihii ay haysteen waxaana si guud la arkayaa khasaaraha iyo burburka isbitaalka ay ku sugan yihiin carruurta iyo haweenka dhaawacyada kala duwan qaba waxaana sidoo kale muuqaalka uu muujinayaa baaxadda uu leegiya ee burburka ka dhashay duqeymaha ay ciidamada yuhuudda ku garaaceen bannaanka isbitaalka muuqaalkan laga soo duubay isbitaalka lendunusa ayaana wuxuu caddeyn u yahay xaaladda guud ee ka jirta dhammaan isbitaallada marinka khaza gaar ahaan kuwa ku yaala waqooyiga ay ku goodoonsan yihiin dadka shacabkii aan waxba galabsan waana xaalad adagu aysan wanaagsanin nolol ahaan xasuuqaad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishhaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafaya maanta ayaa gaaraya ilaa iyo laba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan soddon ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ka badan siddeetan iyo sagaal ruux oo kale iyadoo xisad mudan tahay in tobannaan ruux oo shuhaadaah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun shan boqol lixdan toddoba ruux halkii dhaawacyaduna marayaan ka badan boqol iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan taheen muddo shan iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid a u duqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddan iyo saar xandara u beegsanayso dadka barakacyaasha ah geesta kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka khaza gumaadka iyo xasuuqyada xuujlimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamada falastiin ku beegsadeen askarta yuhuudan iskugu jira kuwa toos ah duqimo loo geystay saldhigyadood iyo deegaanadii xoogga ku haystaan iyo weeraro dhabagal ah oo khasaaro xoogga lagu gaarsiiyey muuqaal kooban oo ibaasay guuto ka tirsan guutooyinka kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa qaabka u dhacay weerar ciidamada yuhuudda lagula beegsaday dhisme ay ka degnaayeen xerada jabaali iyo waqooyiga marinka khaza waxaanuu muuqaalka ku bilaabanayaa dagaalyahanada muqaamada falastiin u diyaargaroobayaa fulinta weerar ka dhan ah saainada yuhuudda waxaana la arkaya iyagoo diyaarsanaya hubkii ay ku qarxin lahaayeen guriga ay weerarka ku yihiin ay ku sugan yihiin ciidamada yuhuudda muuqaalka ayaa lagu daawan karaa qaabka uu dhacay weerarkani oo u muuqaday mid si adaa loo soo qorsheeyey waxayna kaamirada soo qabanaysaa mid ka mid a askarta yuhuudda ee ku sugan guriga uu hadafka yahay in yar kadib soo muuqashadiisa ayaana waxaa halkaa ka dhacaya qarax aad u weyn waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada cadowga yuhuudda wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaana waxay shaaca ka qaaday in ciidamadeeda dagaalo ka dhacay waqooyiga marinka khaza looga dhaawacay sideed askari kuwaasoo saddex ka mid a dhaawacyadooda ay yihiin kuwa halis ah waxayna sheegeen iminkay ku sugan yihiin isbitaalada lagu dabibo dhaawacyada milatariga saynada yuhuudda waxaana muddooyinkii dambe si aad isku soo tarayey qirashada ay bixinayaan milatariga saynada yuhuudda walow la rumaysanaya inuu khasaaraha gaaray intaa ka badan yahay balse ay qarinayaan ugu dambayntii wargeyska iyo diyaaco daxranood ee maamulka yuhuudda ayaa waxuu daabacay warbixin uu ku sheegayeen wax badan laga bedeli doono habsami socodka duulaanka maamulka yuhuudda ee waqooyiga marinka khaza kadib jabkii xanuunka badnaa ee gaaray ciidamada yuhuudda inay beddelayaan ciidamada yuhuudda asaaliibta dagaalka ee magaalada beetxanuun galabnimadii sabtida ciidamada yuhuudda ayaa waxay shaaca ka qaadeen dhimashada afar ka mid ah milatarigooda gaar ahaan kuwa ka tirsan guutada naxaal oo ah guutada ay dhowaan halkaasi keeneen islamarkaana ay ku sheegeen ka takhallusi karto duulaanka ay kula jiraan dagaalyahanada muqaawamada balse maxay wax ka takhallusaan iyaga ayaa la kulmay dharbaaxo adag oo aysan mahadinin waxaana ka mid a askarta halkaasi lagu dilay sargaal sar oo ka tirsan guutada toddobaatan iyo sagaalaad ee milatariga saynad yuhuudda saddexda kale ee soo hartayna waxay ahaayeen askar ka tirsan guutada naxaal waxay sidoo kale shaaciyeen milatariga saynad yuhuudda inay dhaawacmeen lix askari laba ka mid ay dhaawacoodooda yihiin kuwa halis ah iyadoo dhanka kale wasaaradda dagaalka ee shaacisay in siddeed askari ay dhaawacmeen saddex ka midna ay dhaawacoodooda yihiin kuwa halis ah dhammaan dhacdooyinkaasi kala duwan iyo weerarada wax ku oolka ay kala kulmayaan guutooyinka kala duwan ee dagaalyahanada muqaawamada falastiin ayaa waxay keentay in milatariga qaybta marinka khaza qaabilsan ay ku dhaqaaqaan isbeddel dhanka dagaalka ee waqooyiga wargeyska ayaana wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudda isku dayayaan in guutooyinka muqaawamada ay ka soo xidhayaan dhammaan meelaha ay ka baxi lahaayeen waa sida uu sheegay qoraaga cibliga ee daabacay warbixintani sidoo kale waxay shaaciyeen inay wax badan ka bedeli doonaan waxay sidoo kale shaaciyeen isbeddelka magaalada beetxanuun uu yahay mid ku khotoma arrimo amni iyo xaaladda dagaal ayna ku ilaalinayaan mustawdiniinta yuhuudda ee ku sugan deegaanada ay xoogga ku haystaan labadii isbuucee lasoo dhaafay ayaa waxuu wargeysku sheegay in la dilay koo iyo toban askar oo yuhuudda ka tirsan halka la dhaawacay labaatan kale si kastaba ciidamada muqaamada ayaa waxay sii dardargeliyeen howlgallada karanka ciidamada saynada yuhuudda iyagoona markaan fagaaraha dagaal kala yimid xeelad kaloo cajiib ah oo ay la yaabeen dhammaan falanqeeyayaasha sidoo kalena la tacajoobeen saraakiisha hogaaminaya duulaanka marinka khaza iyagoona maamulka yuhuudda ku qasbay inay wax badan ka beddelaan habsami socodka dagaalka marinka khaza gaar ahaan waqooyiga marinka
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay haashima cabdinaasir nusratul islaam almuslimiin ayaa askar ka tirsan burkina faso ku dishay gudaha dalkaasi maalinba maalinta ka dambaysa waxaa si laba lixaadsanaya weerarada kala duwan ay fulinayaan ciidamada militariga nusratul islaam almuslimiin kuwaas oo ka dhanaan dalaalka ku yaala saxaraha iyo saaxilka afrika mid ka mid ah waddamadaasi oo ay ka dhacaan inta badan howlgallada mujaahidiinta waa dalka burkina faso weerar qorshaysan oo si heersare ah loo soo agaasimay oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa waxay la beegseen askar ka tirsan xukuumadda wagaduugu waxayna mujaahidiinta halkaasi ku dileen ku dhowaad toban askari dagaal kooban ayaa ka dhacay bisaqo oo ka tirsan gobolka kalibologo sidoo kale saraayaad ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa dagaal ku kediyey askar ka tirsan burkina faso oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo bisaqo oo ka tirsan gobolka balilogo waxayna mujaahidiinta nusratul islaam weerarkaas ku dileen saddex askari iyadoona hubiya sanado militari ay kusoo furteen dagaal aad u xoogan ayaa dhexmaray ciidamo ka tirsan mujaahidiinta nusratul islaam iyo askarta burkina faso wararkii nusratul islaam ayaan ka guda jirnaay dagaal la isku adeegsay hubka noocyadiisa kala duwan ayaa dhex maray ciidamada militariga nusratul islaam almuslimiin iyo askarta xukuumadda dabadhilifka ah ee burkina faso dagaalkan ayaa ka dhacay deegaan hoostaga gobolka diidaqo ee waddankaasi intii uu socday iska horimaadka waxay mujaahidiinta goobta dagaalka wareen shan askari oo ka tirsan burkina faso kuwaasoo dhegta dhiigga loo daray waxaana weerarkan ay mujaahidiinta ku furteen hub iyo agabyo kaleo militari sawiro ay baraha internetka ku baahisay mu'asasada azalaaq ah oo ku hadasha afka mujaahidiinta ayaa waxaa laga dheehanaya hubka iyo saanadda militari ay mujaahidiinta nusratul islaam gacanta ku dhigeen mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ee ka dagaalama mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa weeraradooda ugu badan waxay muddooyinkii lasoo dhaafay ka fulinayaan dalka burkina faso halkaasoo ay ka dhisan tahay xukuumad dabadhilif ah oo caadiyeysatay dhiigga dadka muslimiinta ee ku nool dalkaas waxayna mujaahidiinta maalmihii lasoo dhaafay sare u qaadeen beegsi ay ku hayaan ciidamadooda iyo saraakiishooda iyagoona gacantooda alle soo geliya hub iyo sanado militari oo tirabeel ah dhinaca kale tirada dadka ku dhimanaya dabka ku baahaya maraykanka oo kor usii kacday iyadoo weli uu dabka ka holcayo gobolka californiya ee dalka maraykanka oo ku taala magaalada los angeles ayaa waxaa saacadba saacadda ka dambaysa sii xoogaysanaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay dabkan ka holcaya gobolkaas marka la fiiriyo tirkoobyadii ugu dambeeyey waxay warbaahinta soo tebinaysaa inay ku dhinteen dabka ka holcayo gobolka californiya gaar ahaan magaalada los angeles afar iyo labaatan ruux sidoo kale dabka ayaa kusii fidaya gobolka gaar ahaan magaalada los angeles isagoona ku dhowaaday dhismayaasha qaybo hor leh oo ka mid ah xaafadaha magaalada los angeles in ka badan boqol iyo konton kun oo ruux ayaa looga cabsi qabaa inuu soo gaaro dabka kuwaas oo laga barakiciyay guryahooda ku yaala mandiqado kala duwan oo ku yaala gobolka californiya ee cariga waddanka maraykanka markaana aan isla egno dhanka dhaqaalaha waxay wararku tibaaxayaan inay ku basbeeleen hanti lagu qiyaasay boqol iyo konton bilyan oo dollar baraha internetka linka weliba aad gujiso waxaa ka hor imaanaya halaaga wallaha ku riday xukuumadda washington sidoo kale waxaa la isbarbardhigayaa dadkii rayidka ah ee uu muldooxin ciidamada arxanlaawayaasha cadowga yahuudda oo sidaan ognahay gantaalada ay ku leynayaan ehelkeena dulmidiidka reer falastiin ay siisay xukuumadda washington wariye ka socda telefishinka aljaziira ayaa isagoo adeegsanaya diyaarad waxa uu isdultaag ku sameeyey sida uu socda dabka waxa uuna xusay inta uu ku duulayay diyaaradda uu kurgalay dabkan ka socda dalka maraykanka waxay kaameradooda ku weecinayaan oo ay sharxayaan tobanaan diyaaradood oo nooca loo yaqaano dabdemiska ah oo la daalo dhaacaya sidii ay u damin lahaayeen dabka awoodooda ka baxsan السيطرة لا تزال للنيران في لوس أنجلوس حيث تواصل الحرائق التوسع غرب المدينة dabkan ayaa weli lagu xakamaynayaa magaalada los angeles halkaasoo dabka kusii faafaya galbeedka magaalada oo uu ku aadan yahay aagga brintwood ee aan hadda ku duulayno tobannaan diyaaradood oo debdemis ah ayaa sii wada shaqadooda habeenkii iyo maalintii si loo xakameeyo debka horun socodkiisa باتجاه منطقة برنتوود التي نحلق فوقها الآن عشرات من طائرات الإطفاء تواصل العمل ليلا ونهارا لاحتواء النيران ووقف تقدمها muslimiinta caalamka ayaa aada ugu faraxsan debkan ka socda dalka maraykanka gaar ahaan magaalada los angeles waxay allah ka baryayaan dadka muslimiinta ah inuu maraykanka usii labajibaaro dabka dabkan ayaa usii tallaabaya dhul hor leh sidaan horeyba usoo sheegnay dadka ameerikaanka ah ayaa iyaga oon dheg la qabta lahayn isku garbinaya waddooyinka waaweyn ee ku yaala dalkaas si ay naftooda ula baxsadaan maadaama uu dabka horar yahay oo wixii gaarana uu cagta marinayo muuqaalada sida taakataakada ah ee loo soo gelinayo baraha bulshada ayaa muujinaya boqolaal xeen gaadiid ah oo isku maqiiqaya laamiyada waaweyn ee ku yaala dalka maraykanka waxayna qaarkood ay sheegayaan in musiibadan ay gacmuhda ku kasbadeen ayna yihiin mirihii qaraaraa oo ay tacbadeen geeska kale dowladda talyaaniga ayaa sii daysay maxbuus horan maraykanka ka codsaday inay u xirto maxamed cabadiini oo u dhashay waddanka iiraan islamarkaana bishii hore xukuumadda talyaaniga ka qabatay garoonka magaalada milano ee dalkaasi ayay sii daysay isagoona dib ugu laabtay waddankii uu ka yimid qabashada cabadiini ayaa timid kadib markii maraykanka talyaaniga ka dalbaday inuu xiro ninkan oo uu ku eedeeyay inuu ku lug leeyahay weerar loo adeegsaday diyaarad daroonis ah oo ka dhacay dalka urdun weerarkaas ayay dowladda maraykan ku sheegtay inay ugu dhinteen saddex amerikaan ah sababta ay ninkan u dhashay iiraan ku haysato ayay ku sheegtay inuu dibadda ka keenay qalabkii ka samaysanaa diyaaradda daronistaah ee weerartay ciidankooda dowladda iiraan ayaa eedeynta maraykanka ee ku wajahneen ninkan horey ganafka ugu dhufatay waxayna wadahadal dhex maray iyada iyo talyaaniga dib u suurto gashay in loo sii daayo ninkan oo maanta dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo ee iiraan ugu dambayntii diyaarad ay leedahay dowladda nigeria ayaa dad shacab ah ku xasuuqday waqooyiga galbeed ee dalkaasi ugu yaraan lix iyo toban ruux ayaa lagu dilay qaar kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo halis ah kadib markii diyaarad ay leedahay xukuumadda nigeria ay duqeyn la beegsaday dad rayid ah kuwaasoo markii gantaalada lagu birtaalayay kasoo laabtay tuulooyinkii ay deganaayeen dadkan la laayay ay ku tilmaameen dagaal ay isaga difaaceen kooxo hubaysan oo weerar ku soo qaaday waxaana dadkan duqaymo culus ooda kaga qaaday diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda nigeria dhacdadan ayaa laga soo diiwaangeliyay gobolka zamfara ee dhaca waqooyiga galbeed ee dalkaasi waxayna noqotay tii labaad oo muddo isbuuce gudahooda ah askarta nigeria ku laayaan dad rayid ah deegaanada dhaca waqooyiga galbeedka iyo bartamaha nigeria waxaa halis weyn ku haya in muddo ah kooxo burcad ah waxayna dadka halkaasi ku nool ka dhigeen kuwa ay laayaan iyo kuwa ay afduubaan iyadoona ay sii dheertahay inay dab qabadsiyaan guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah een waxba galabsan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qeybaha kaarsan
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan sideebuu maraykanku hub ahaan ugu adeegsanayaa gurmadka la geeyey qisada go'doonsan waxaana ah warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye shabakadda maraykanka ee mondowice ayaa faafisay warbixinno qarsoomay oo ay saddex iyo labaatankii diseembar faafisay shabakadda nidaamyada digniinta deg dega ah ee macluusha oo ah hay-ad madax bannaan oo ay maalgeliso dowladda maraykanka taasoo ku saabsan filashooyinka ay ka qabaan macluusha xun ee ka taagan waqooyiga go'doonsan ee marayka khaza shabakadda ayaa warbixinteeda ku sheegtay in cusboonaysiintan ay si deg dega u luntay kadib markii danjiraha maraykanka u fadhiya dhulka ay yuhudu gumaysato uu dhaleeceeyey tirada dadka ee warbixinta lagu daray iyadoo loo cuskanayo awaamiirta ay soo saartay dalladda maraykanka shabakadda ayaa u tixgelisay in fafreebkani uu si toos ah u sameynayo misdaaqiyadda maraykanka ee ku aadan arrimaha badqabka cuntada iyadoo xustay in maraykanka oo horey ugu hogaaminayay adduunka dejinta halbeegyada wax ka qabashada dhibaatooyinka cuntada iyo ka hortaga in cuntada loo isticmaalo sidii hubka oo kale ay maanta yuhuuddu ku amrayso in ay jarto gargaarkii bani aadantinimo ee soo geli lahaa waqooyiga khaza sida warbixinno madax bannaan ay muujinayaan shabakadda ayaa intaa ku dartay in kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ay muhiim u ahayd saameynta heshiis caalami ah oo ku saabsan sugnaanta cuntada laakiinse waxaa bilaabantay siyaasadda maraykanka ee cunada u adeegsatay hub ka dhan ah bangaladesh taasoo keentay dhimashada hal dhibic shan milyan oo qof oo ay sababtay macluul ka dhalatay murano dhanka ganacsiga kaalma joojintaana waxay ahayd kordhinta siyaasadda regi nexon oo ahaa madaxweynihii soddon iyo toddobaad ee maraykanka ninkan ayaana geystay xadgudubyo bani aadantinimo intii lagu jiray dagaalkii bangaladesh ee ay madax bannaanida ku raadinaysay si uu u xaqiijiyo guulo diblomaasiyadeed oo ula lahaa dalka shiinaha sida lagu sheegay isla warbixinta shabakadda mondowice intaasi waxaa dheer siyaasado kale ayaa gacan ka geystay hurinta macluusha sida embarador helesalaasi oo ku guuldaraystay inuu wax ka qabto macluusha etoobiya taasoo keentay inuu taliskiisii ku dhaco gacanta shuuciyadda shabakaddu waxa ay tilmaantay in dhammaadkii tii ay dunidu martigelisay isbeddel weyn oo dhanka badqabka cuntada iyadoo dalalku ay ku heshiiyeen intii uu socday shirkii cuntada adduunka ay qabatay qaramada midoobay halbeegyo cusub iyo hay-ado lagu hagayo sugnaanta cuntada adduunka bilowgii sanadkii dii waxaa loogu yeero axdiyada jeneva ayaa lagu mamnuucay u adeegsiga cunnada hub ahaan mabda'aasi ayaa markii dambe lagu xoojiyey go'aano caalami ah oo ay ku jiraan qaraarkii golaha ammaanka ee ka qaraarkii aqalka sanadka ee maraykanka ee ka iyo bayaan wadajira ay soo saareen qaramada midoobay kaasoo ay garwadeen ka ahayd dowladda maraykanka xilligii macluushii etoobiya ee kun sagaal boqol sideetankii maraykanku wuxuu raacay mabaadi'daasi inkasta uu cadaawad u qabay shuuciyadda iyadoo madaxweyne ronald reagan uu gargaar cunto u fidiyey shacabka etoobiya ee gaajaysnaa isagoo carabka ku adkeeyey in ilmaha gaajaysan aysan siyaasadda qayb ka ahayn taasoo isagu muujinaya inuu ka naxayo macluushani waxay qayb ka ahayd dhibaato cunto yari oo bahsan taasoo afrika ka dhacday bartamihii kun sagaal boqol sideetamayadii waxayna ku kaliftay hay-adaha horumarinta caalamiga ah ee maraykanka inay sameeyaan shabakad ka shaqaysa nidaamyada digniinaha ee macluusha shabakadan ayaa ku bilaabantay bixinta adeegyo madax bannaan si ay wax uga ogaato xaaladaha bini'aadantinimo ayna u soo saarto digniinaha ku habboon ee ka hortagga macluusha iyadoo hawshani waday tan iyo markii la ansixiyey nidaamkan isku dhafka ah ee shaqadan loogu wareejiyey hay-adaha qaramada midoobay sanadkii laba kun afarta ku dhawaaqidda macluusha ee shabakadan ayaa u baahan inay xaqiijiyaan guddi madax bannaan balse wararkii ugu dambeeyey ee shabakadani ka diyaarisay xaaladda khaza ayaa waxa ay la kulantay dhaleeceyn kala duwan gaar ahaan safiirka maraykanka u fadhiya dhulka ay yuhuudda gumaysato ninka lagu magacaabo jack liw kaasoo su-aal geliyey qaabka loo maareeyey howlaha gargaar ee jidda khaza dagaalka khaza ka socda muddada ka badan lix iyo tobanka bilood wuxuu horseeday khasaare aad u weyn kaasoo bannaanka keenay cadaawadda gaalada iyo kuwa sheegta inay u doodaan xuquuqinsaanka isagoo kashifay ballanqaadyadii beenta ahaa ee ururada caalamiga wuxuuna maamulka bayden ka laabtay cambaarayntii xadgudubyada yuhuudda sida laga soo xigtay mareegaha internetka xaaladani waxay halis gelinaysaa sumcadda shabakadaha nidaamyada digniinaha bixiya ka hor macluusha kadib markii cusboonaysiintoodii ugu dambeysay lagala noqday sharciyadda ay ka haysteen waddamada qaar sababo la xiriira dagaalka khaza tan iyo bishii mey shabakaddu waxay ka digaysay macluul kusoo foolle marinka khaza ee go'doonsan taasoo ay ugu wacan tahay sahiyla'aanta ka jirta marinka ayadoo dhanka kale a yuhuudda oo garab ka helaysa maraykanka ay soo saareen amaro lagu diidayo inay marinku galaan wax raashiina guddiga dib u egi macluusha ayaa xaqiijiyey bishii nofembar in meelaha qaar ee khaza ay halis ugu jiraan macluul taasoo qayb ka ahayd digniinaha maraykanka ayaa haatan wajahaya laba khiyaar midkood inuu raaco kuwaasoo kale ah inuu si cad dagaalka u soo galo oo uu kaalmadiisa uu siinayo yuhuudda ah ee hubka ah uu ku kordhiyo kasoo qaybgelinta ciidamadiisa dagaalka khaza ama inuu ka laabto dhammaan taageeradii uu la garab taagnaa yuhuudda dhanka kalena uu cambaareeyo falalkooda guracan balse taas ayaan laga filaynin inuu ku dhaqaaqo nidaamkan dhigicabka ah ee ku caanbaxay xasuuqa muslimiinta ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي على الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله